إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ayaa in ka badan afartan ruux ku dilay gobolka amxaara guddiga maaraynta fatahaada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad u sameeyey dadka fatahaaduhu saameeyeen ee ku dhaqan degmada jamaam ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka wadayaasha mootobajaajta ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya burbur xoogan oo ka muuqda mid ka mid a wadooyinka ugu muhiimsan ee caasimadda ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada ethoobiya ayaa magaalada jigjiga ka hirgeliyay mashruuc aad u qiimo hooseeya maamulka koonfur galbeed ayaa lagu eedeeyey inuu boob iyo barakicin ku hayo bulshada ku dhaqan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose faah-faahin ayaa laga helayaa dagaal xalay degmada aadan yabaal ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka gaari cabdibile ah oo ay wateen askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa mootobajaaj ku jiiray magaalada muqdisho iyadoona halkaa ay ku dhinteen tiro askar ah ku dhowaad toban ugandhays ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo lagula eegtay gobolka shabeellada hoose دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada dowladda xabashida ethoobiya ayaa in ka badan afartan ruux ku dilay gobolka amxaara faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder ciidamada ammaanka ee dowladda ethoobiya iyo dad shacab baa ku dilay gobolka amxara dadkani ay dowladda xabashida ethoobiya ku dishay gobolka amxarada ayay tiradoodu gaadhaysaa ilaa iyo afartan iyo shan ruux oo amxaara ah bayaan ka soo baxay hay-adda xuquuqul insaanka ethoobiya ayaana lagu sheegay dhibaatada ay geysteen ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka ethoobiya sababta ay ku dileen ciidamada ammaanka dadkan ayaa lagu sheegaa inay yihiin kuwo taageero jabhadda faan oo ka dhisan gobolka amxaarada taasoo dagaal baan kula jirto milatariga ethoobiya bayaankan ay soo saartay hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ethoobiya ayaa waxaa la siraaciyey waxaa suuragal ah in tirada intaa ka badato dilkan ay ciidamada ammaanka ee dowladda ethoobiya u geysteen dadkan amxaarada ah ayaa wuxuu suuragelin karaa inay dib usoo bilaabmaan dagaalo dhex mara milatariga dowladda federaalka ethoobiya iyo jabhadda fano guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad u sameeyey dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku dhaqan degmada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed cubayd kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey qeybta sagaal iyo tobnaad muuqaalo taxane ah oo lagu soo bandhigayo gurmadkii loo sameeyey dadkii ay saameeyeen fatahaadaha webiga jubba muuqaalka ayaa lagu arkayaa guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo degmada jamaame raashin iyo agabyo kale ugu qaybinaya dad ka soo barakacay fatahaadaha webiga ugu horeyn mid ka mid ah salaadiinta ayaa goobta raashinka lagu qaybinayo ka hadlaya waxaan soo gaaray daaq dadka barakacyaasha xarakatu shabaab almujaahidiin daaqdaasna ma ahan markii ugu horraysay deegaankan ay soo gaarsiiyaan wax badanay soo laabteen marka ilaah ayaa ku mahadsan uma waxaa ku mahadsan xarakatu shabaab almujaahidiin bacdallaahi mahadintiisa u sugnaatay walaalaha u istaagay ama guddiga fatahaadaha oo u dhabar adeegay xaaladda adag iyagoo iskooda u istaagay xaalad dagaalna lagu jiro soo gaarsiiyey ummaddoodii in ay isku mid u yihiin meel walba ay joogaan ay ka barakaceen iyagoo oo gaadiidka yar yahay fatahaada ay jiraan isku dayay meel walba inay gaarhaan sidoo kale qaar ka mid ah dadkii raashinka la siiyey oo ka soo muuqanaya muuqaalka ayaa u duceeyey mujaahidiinta axmed maxamed caddaani oo deggan degmada jamaame waana indhoolo baan ahaa marka wax gargaar ah baa lii siiyey oo maaragtay shabaab waxayna siisay raashin loor oo sokor ah loor bariis shandaraba bac saliid laba caag intaasayna siisay kheeraan u rajaynayaa magacayga waxaa la yidhaha xaaji caddow cali nuur baa la dhahaa وماشي هذا أنا جوجنا واجمام ديق بان كسر دور النلوكو يرى حركة بحنيس waxaa hadda gacanta aan ku haynaa bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid iyo shandarwo iyo dhar guddiga gurmudka oo fatahaadaha ayaa bixinaysa magaceeya cadeey yuusuf ciise deegaanka jamaamo jamaamo maanta waxaa ka jiro raashan oo la qeybinayo mujaahiinta mujaahiinta ay qeybinayso aniga waxaa laga siiyey loor bariis loor sokor ahan saliid intaas shandarwo dhar intaas baa lii siiyey aad ba uu faraxsanahaa maanta kheyr allah siiyo qaar kale ayaa iyaguna ka warbixinaya wixii ay qaateen
magacayga waa cabdulwahaab muuse mixina muuse waxaan ka soo baxay tuulada kobon aan ka soo qahay waxaa isoo qahayay fataxaad biyo oo tandhaaf ah haddi waxaa walaayadii jamaamadna siisay islaamigii raashiin bur bariid sokor saliid dhar bac shandaruuba alxamdulilah rabbialcaalamiin waxaa ugu mahad celinaynaa ugu du'aynaynaa walaayadii guul guul badan gaaladiina allah naga jebiyo aadar cabdi yuusuf deegaanka jamaame barxad iyo barwaaqaa ka jirta loor bariis loor sokor bac shandarwo dhar ilaahay baa mahadle alxamdulilaahi rabbialcaalamiin culimmadaana siisa al-shabaab faaduma axmed masheemba alxamdulilah rabbialcaalamiin dooniyaa soo raacne waa soo gudubna jamaamaan imaane haddina maanta farxadaan ku fadhinaa maanta waxaa lii siiyey walaayadda i siisa khayr alla ha siiyo shandaruwa ehe dhar saliid sokor loor loor oo bariis ah aana siise maasha allah ilaahay qor allah kodhigo gaaladii allah naga jebiyo alkataib al ikhbaariyah ayaa marar kala duwan horay u baahisay waxqabadka guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
wadayaasha moota bajaajta ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey burbur xoogan oo ka muuqda mid ka mid a wadooyinka ugu muhiimsan magaalada cabdifataax faarax ayaa ka waramaya waddooyinka waaweyn uguna saxmadda iyo mashquulka badan caasimadda ayaa waxaa ka jira dhibaato ay isku qabaan wadayaasha gawaarida iyo bulshada wadayaasha mootobajaajka ayaa dhib ku qaba marista waddada laamiga ee dheer oo ka baxda debka marta buunda koowaad ilaa tekada oo sidaa ku gasha xamarweyne wadadan oo ka mid a wadooyinka halbowlaha u ah caasimadda kana mid ah kuwooda loogu isticmaalka badan yahay ayaa ah mid burbursan oo aan xitaa maamulka gobolka aanu ku darin wadooyinkii la dhisay ee haddana ku burburay roobabkii deerta oo iyagana aan ilaa hadda maamulka aanu wax ka qaban haddaba wadayaasha mootobajaajka warbaahinta kula hadlay waddada ayaa uga warbixiyey dhibaatada ay ku qabaan iyagoona sheegay in waddadan iyaga iyo bulshada ay ka qaadeen keliya xanuun ayna adag tahay in laga wareegsado maadaama lacagta ay halkeedii tahay oo dadka kiraystaana aanay jecleen in waddadan la mariyo iyadoona inta ay usii dheer tahay inaanay mootada u wanaagsanayn oo ay wax ka hallaabi karaan saxaa waddadan dhibaata zaa'id oo ku qabnaa saaxiib keliyaheena eber canshuurna waa dhiiwanaa waddadiina wax noo dhisooyo ma arkano waa la dhisaa waa la dhisaa looluuleeyaha cid dhisayso ma lahan mootooyinkeenna sidaasay u jajabaayaan canshuurna bil walba shan iyo toban mahaayo cidka ay yeerayso ma lahan lacagtana hadda maalmaha maba wax la shaqeynaya haba yaraatee ma jirtaba qofku wuxuu ku dhahaa hal doolaroo ku wataa inta adoo mari kartid oo ku dhahaa viila beer mar kili xanuuntoo ka cararaha oo jajabka hal doolarna wuu ku siinayo oo lacag oo ku leeyahay wareeg dheer haa mootada markay boodbooda waddadaana uu daran oo bakaara ay aadayso oo dhagax tuur ka bixayso meeshaasoo ugu daran waa rafaad bismillaahi raxmaan raxiim horta anaga madax daacad ma haysano midda koowaad madax daacada ma haysano canshuuraana laga qaadaa hal maalin haddii kasoo dibdhacdo mootadu waana laga xareeyaa soo maadan fahmin hal maalin bes haddii ka dibdhacdo mootadu waa laga xareynaa e iyo b waay gruubkan e besaa waxay maraya toban iyo toddoba kun xab oo mooto ah shan iyo toban doolaraana laga qaadaa waddadan iska daayay dhowr wadday samaysaa ma fahmino saxa waddada dadkanita daacad maaha rafaadadaa kaa halaabayso hungurigaa qalqiilkaa galaayo kolay birleedu waa yaqaanin dherigaa kaa jajabaayo mootada uma fiicno muddo ma wadi karti waa kaa walaal horta waa maasan tahay wallaahi bilaahi horta arrintan ani aad in looga hadlo u baahan waaye wallaahi waddadan waana dhibtay waddadan waana dhibtay waa madada hadda caasimadda oo hadda oo madda dhex maraysa waaye oo sayidka iyo iyo wax u dhexaysa iyo maxaa leeyahay meeshan shaqaalaha dabka wallaahi dhib baan ku qabnaa hadda midaan toos oo cusubta bakaariga gelaya midda aniga hadda nala islaam aniga aniga dowladda awaala aan wahaa lahaynba waa aniga canshuuraa nagala qaadaa wax walbaa nagala qaadaa aniga amrada waa qaadanay ya shan iyo toban biri shaqee shan iyo toban dolar canshuur nagala qaada aniga diyaaraa u noqonay laakiin dowladda aniga waxaan ka codsanayna wadooyinka burbursan in aniga naga toosiyaan canshuurta aniga waxaan ku dhiiboonaa aniga wadooyinka aniga nagala hagaajiyo oo meel walba qashin yaala nagala qaado wadooyinka nagala nadiifiyo ya laakiin dee qof walba ee naqaysa laami kasteer aniga aan maraayo quruxsaha haddee tahayne taas dhibaato waaye waddadan hadda waddadan hadda waxay ku ogtahay waa beriya ku xigtay suuqa oo oo beertan oo beertan- oo baraadil oo waxay ku xigtay beertan naba- ay ku xigtay marka in la hagaajiyo ay ku xigtay ahayd marka aniga saa dareemayna middaa mid la dhisi lahaa ninka dhisi lahaa maqanbo si kastaba waddooyinka muqdisho ayaa qaar burbursan halka qaarka kalena ay yihiin kuwa burburka ku soo jira maadaama aan sidii la rabay aanu maamulka u marin dhismahooda iyadoo ay sidaa tahay uu lacagta isaga daldasho halka ay askartiisuna marka ay marayaan si xawli ah ku mariya iyagoo xabad dadka ooda kaga qaadaya ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada ethoobiya ayaa magaalada jigjiga ka hirgeliyay mashruuc aad u qiimo hooseeya cabdulla makhtaar ayaa faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha itoobiya abay axmed ayaa maanta xarigga kaga jaray goob lagu sameyn doono rootiga oo ku taala jigjiga abay axmed waxa uu dhowaan safarro ku maray deegaanada soomaalida ee itoobiya gumaysato qoraal uu kusoo qoray bartiisa facebookga waxa uu ku xusay in mashruuca rootiga uu qeyb ka ahaa mashaariic dhowr ah oo itoobiya ka fuliyey dhanka kale abay waxa uu ka dhawaajiyey in xaaskiisu ay soomaalida u hirgelisay mashruucan kaas oo lagu dhimi doono faqriga iyadoo ay iweheliso marwada koowaad ee qaranka waxa aan xiriga kaga jarnay warshada rootiga ee magaalada jigjiga waa mashruuc aad u qiimo sarreeya oo lagu dhimayo faqriga islamarkaana laga maalgeliya xafiiska marwada koowaad ayuu yidhi abay axmed sameynta rootiga ayaa ah waxyaabaha ugu jaban ee ganacsada soomaaliyeed uu taabagelin karo itoobiya mashaariicda horumarineed ee muhiimka ah ayaa laga hirgeliyaa dhulka ay degan yihiin muwaadiniinta qowmiyadaha kale sida tigreega iyo amxaarada kuwaas oo ah mulkiilayaasha itoobiya maamulka koonfur galbeed ayaa lagu eedeeyey inuu boob iyo barakacin ku hayo dadka ku dhaqan magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka waramaya mubaarak cumar bulshada ku dhaqan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulbaabku ku hayo maamulka koonfur galbeed bulshada ku nool afgooye oo isku soo bax ballaaran ka dhigay magaalada ayaa watay boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ka dhan ah maamulka koonfur galbeed qeybaha kala duwan bulshadani oo la hadlay warbaahinta ayaa fariin adag u diray maamulka koonfur galbeed ee ku haya dhulbaabka bahasan iyagoona sheegay haddii ay arrintani ay joojin waayaan ay la dagaalami doonaan inay ogaato in dagaal nagu soo socdo aanu dagaalayno xoogayna iyo xoolayna la baxayno ku dhimanayno dhulkeena alla ogaado annaga waa ku dhimanayna dhulkeena nin bilaa-aadina ka ka- ka eh, codsanayno inuuna cafiyo ama wax nooga qabto inina ay yimaado ninka rabaa cabaduna maysan karin marka ha ogaado marka waxaan rabaa arrinta inaan waxba taabto leedahay Eh, muraad baan leenahay muraadkeenu waxaa waaye in dhulkayna inooga haddii noo wada tegi diidana alla yimaado waa joogto yaalaan u cuno assalaamu calaykum waraxmatullahi markii aynu aragnay beel weynta geladii sida ay u go'on tahay dhulkan xaaladdiisa inay u dhintaan waxaan baaqu jeedinaynaa waxaan dacwasho ka nahay lafta gareen lafta gareen wuxuu aadeystay inuu reer afgooyo guulguulo bil kadib uu dhow beeshaan waan idinku dumina kaana xal ma noqon karto maanta lacagta inta laga qaado waxaa laga dhiswayaa baydhabe habeenkii waxaa lanii tusayaa fiidiyaha markaan fiirino dhismaha quruxda badan ee baydhaba lacagteena lagu dhisay annaga nin lanagu hanjamo bee- bee- beedadkiinaan duduminayna wax la qaadan kara maa gabadhaan damac waalan damacsan maanta inay dudumiso beesha galadi guryahooda kadibna ay guri ka dhisato hal suurtagala lafta garan waxaan leeyahay weliba laga qarqari maayo saxaafadda ha gaarsiiso ha gaarsiiyaan saxaafadda waraaba waqti kartid guryaheena ma dumi kartid sifa sharci darra ah kuma dumi kartid meeshaan dadkii abka dhaxalka ahaa ee dhulkan loogu yimiday oo soomaali oo dhan ugu timiday goofkoodii ayaga iska leh lafta garanuna sukayna keen war war war islan suuqaan iyo shaqadeena inuu naga baabi'iyo laba biri ka bacda gurigiina la dumiya lafta kale lagama yeelaayo taas nima shaag ka xidhnaa jihaad alxaqa aan u taagana lafta kale meel lagu sheegin adiga ciidankaaga isoo raaca bal gelina hadday wax tahay maalintaasdaaya xoolihii haddee saa rabta aad ka yeelatay war waa dad sabar badan waa dad dulqaad badan intaasoo qofaa weligeed kusoo degin jirta gelina weligeedana dad ma dulmin inaada dulmisana raali kaaga noqon waa kugu dhimanayna dowladda federaalk iyo maamulada shisheeyaha ku daawan ayaa dhibaatooyin baahsan ku haya bulshada ku nool meelaha ay ka taliyaan iyagoon u geysanaya dhac dil handadaad joogto ah taasi cagsigeeda bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga iyo maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka jirto nabad iyo xasilooni taas oo sabab u ah isku xukunka kitaabka allah halka ay dowladda federaalk ay isku xukumaan dastuur laga soo minguuriyay reer galbeedka faahfaahin ayaa laga helayaa dagaal degmada aadan yabaal ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed cubayd
dagaalkan oo u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa xalay ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalka ayaa socday in muddo ah waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan qof goobjooge ah oo la soo xiriiray idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa inoo sheegay in labada ciidan ee dagaalku dhex maray ay kala ahaayeen ciidamo uu u taliyo saniye cabdulle oo ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa loo yaqaan boolis milatario oo degmada wada joogay dagaalka ayaa ka dhashay khilaaf soo kala dhex galay labada ciidan oo salka ku haya nin ka tirsan mooryaanta macawisleyda oo qorigiisa laga qaatay habeen hore xog aan helnay waxay sheegaysaa in askarta dowladda federaalka ee xalay ku wada dagaalamay gudaha degmada aadan yabaal ay iska dhaawaceen ilaa shan askari oo labada dhinac ah waxayna sidoo kale dhaawaceen qof shacab ah qofka rayadka ah ee ay dhaawaca u geysteen ayaa ah haweenay ka mid ah dadka u dhashay degmada waxayna xabaddu kaga dhacday jilibka dhaawacyada qaar ee askarta dowladda federaalka iyo qofkii shacabka ahaa ayaa la sheegay in isla xalayba loo qaaday magaalada muqdisho dhowaan ayay ahayd markii ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ay sidan oo kale ugu dagaalameen gudaha degmada aadan yabaal gaari cabdibilo ah oo ay wateen askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa mootobajaaj ku jiray magaalada muqdisho iyadoona halkaa ay ku dhinteen tiro askar ah waxaa ka warramaya cabdifataax faarax wixii ka dambeeyey weerarkii nafurnimada ah ee lagu beegsaday xerada goordon ay ku sugnaayeen saraakiil imaaraad ah iyo kuwa soomaali ah ayaa waxaa cabsi soo food saartay askarta booliis militaar oo imaaraadku tababartay askartan ay dowladda federaalka ay ku wareejisay amniga caasimadda ayaa argagax ka qaaday weerarkii iyo dareenkii bulshada soomaaliyeed ku bogaadiyeen howlgalkii najaxay iyagoona waddooyinka muqdisho xawli ku marsiya gawaarida dagaalku ay caasimadda ku dhex wataan waxa ayna qoriga cabdibilaha saarani ku furtaan waddooyinka jaamka ah haddaba gaari cabdibilaha ay wateen askartan oo si xawli ah ku marayay xaafadda soos degmada helowaa ee magaalada muqdisho ayaa waxaa dhacay in gaarigu rogmado gaariga rogmaday askartii saarna ayaa waxay noqdeen kuwa dhaawacma iyo kuwa dhinta faahfaahino laga helayo ayaa sheegaya in laba askari oo ka tirsan kuwa booliis militaar oo ay ku dhinteen goobta kadib markii uu la rogmaday gaari nuuca dagaalku ay la socdeen iyagoona lasoo warinayo inuu jiro dhaawac askar kale wararka ayaa intaasi ku daraya in mooto halkaasi maraysa iyana ay wax soo gaareen sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya gaariga sida u burburay sidoo kale waxaa jira inay halkaasi ku dhaawacantay haweenay waddada socotay si kastaba askarta dowladda federaalka ayaa marka ay marayaan waddooyinka waxay ku maraan si xawli ah iyagoona mararka qaar toogashooyin u geysta qof walboo ka soo agdhowaada gaariga sidoo kale waxay dadka ku argagax geliyaan qoriga dhashiikaha ee saaran gaariga iyagoo ku furta waddooyinka jaamka iyo kuwa aan jaamka ahayn si ay u argagax geliyaan dadka waddada maraya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan ku dhowaad toban ugandhays ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo lagula eegtay gobolka shabeellada hoose maxamed muudi ayaa ka warramaya ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa ku nafwaayey laba kalena waa ku dhaawacmeen qaraxyo shalay ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada danow iyo golweyn ee gobolka shabeellada hoose xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarxani oo laba gaari nooca taaga ah ku gubteen ciidamada dhimashada iyo dhaawaca noqday gaadiidkana laga gubay ayaa qayb ka ahaa kolonyo ciidamada shisheeye ah oo sahay u waday askarta ugandha ee ku go'doonsan xere ku taala magaalada buulomareer horay jidkan qaraxyada khasaaraha sababay ay ka dhaceen ciidamada shisheeye waxaa marar kala duwan lagula beegsaday weeraro toos ah iyo qaraxyo intaba waxaana ku dhintay ciidamo halka kuwa kale ku dhaawacmeen gaadiid badanna waa laga gubay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa